ciidamo ka tirsan maamulada isugu yeeray somalilan iyo a c c ayaa ku dagaalamay gobolka sool iyadoona lasoo warinayo in halkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay inta u dhexayso deegaanada fadhiyar iyo lanxabaal oo ka wada tirsan gobolka sool waxaana weerar kala sheegay inay soo qaadeen ciidamada maamulka la baxay somalilan dad goobjoogayaal ah oo ku sugan deegaanada ay sida gaarka uga dhaceen dagaaladan ayaa warbaahinta u xaqiijiyeen in halkaasi ay ku dhinteen laba ruux saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ka kala tirsan labada dhinac ee dagaalamay dagaaladan ayaa si weyn looga dareemayaa gudaha deegaanadaasi waxaana maalmihii lasoo dhaafay gobolka laga dareemayay isku ciidan urursi uu mid waliba ku doonayo xaqiijinta ahdaaftiisa labadan maamul ayaa marar badan dagaalkan la mid ah waxa uu ku dhex maray gobolada sool iyo sanaag kadib marka laga yimaado dagaal in muddo ah socday oo ku dhex maray laascaanood